I didn't come.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal waa maalin isniin ah bisha maajna waa afar iyo toban sanadka laba kun laba iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo idaacadda barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobadaan idinku hayno barnaamijka duhurnimona waxaa ka mid ah qaar ka mid a qoysaska qaxootiga ku ah xeryaha calicadde ee dalka jabuuti si ay u maareeyaan noloshooda shaqooyin kalena ka shaqaysta magaalooyinka kale ee dalka jabuuti waxaan ka samaynayaa kolba xaafadda dhar maydhaya ma aha markaan dhar kaa maydho meel aan ku nasto ayaan hadhow tegi wakaa
waxaa kale sidoo kale aad maqli doontaan ururada dhallinyarada gobolka bari oo loo qaybtay tababar kor loogu qaadayo tayadooda heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka ergeyga ukrain iyo ruushka ayaa waa ergada ukrain iyo ruushka ayaa dib u bilaabay wadahadalla nabadeed isniintan maanta ah maalin kadib markii ruushka uu weerar gantaalo ah oo halisa uu ku qaaday saldhigga militariga galbeedka ukrain oo shan iyo labaatan kilomitir u jira dalka poland oo xubin ka ah ururka neto ugu yaraan shan iyo soddon qof ayaa ku dhimatay boqol afar iyo soddon kalena waa ay ku dhaawacmeen weerarka lagu qaaday xarunta caalamiga ah ee nabad ilaalinta iyo amniga madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski ayaa axaddii khudbadiisa habeenimo ee maalinlaha ah waxa uu ku sheegay in axaddii ay maalin madoow u ahayd dalka ukrain weerarkaasi dartii madaxweynaha ayaa sheegay inuu digniin u diray hogaamiyeyaasha reer galbeedka oo ku saabsan suurtagalnimada weerar lagu qaado saldhigay ciidamada neto ku tababaraan ciidamada ukrain haddii ruushka uu weerar ku qaado oo uu xabad ku rido dhulka neto isbahaysiga neto waa ay ka jawaabi doonaan taasi waxaa hadalkaasi yidhi la taliyaha amniga qaranka maraykanka jack sullivan oo waraysi siiyey barnaamijka face the nation ee shabakadda c b s dowladda jarmalka ayaa waxay iibsanaysaa diyaaradaha f shan iyo soddon ee ay dhistay shirikadda maraykanka ee lokaid martin ee loo soo gaabiyay l m t n si ay u beddesho diyaaradda tornedo ee duqowday sida laga soo xigtay laba ilawareed oo dowladda ka mid ah iyadoo mid ka mid a ilawareedyaduna ay sheegeen in berliin ay doonayso in ay iibsato ilaa iyo hadda shan iyo soddon ka mid ah diyaaradaha qarsoodiga ah ilo difaaca jarmalka ah ayaa waxay u sheegeen wakaaladda wararka ee royters horaantii bishii februari in jarmalku uu u janjeero inuu iibsado f shan iyo soddon laakiin go-aan kama dambaysa lagama qaadan torneda waa diyaaradda keliya ee jarmalka ah oo awood u leh inay qaado bambooyinka nukliyerka ee maraykanka oo lagu kaydiyo jarmalka haddii uu dagaal dhaco balse ciidamada cirka waxa ay duulinayeen diyaaraddaasi ilaa iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sideetimeeyadii berliin waxa ay qorsheynaysaa inay meesha ka saarto inta u dhexaysa sanadka laba kun shan iyo labaatan ilaa iyo laba kun iyo soddonka mar kale duhur wanaagsan ah meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaad la socotaan tibinta iyada duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o a waxay si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada washington dalka jabuuti waxaa ku yaala xero qaxooti oo ay ku nool yihiin qoysas badan kuwaasoo caawimaada hay-adaha gargaarka ay ka helaan aanay ku fillayn qaarkood ayaa shaqooyin kale oo xamaali ah waxay ka qabtaan magaalooyinka kale si ay noloshooda u maareeyaan waa khatra xasan oo hooyo afar caruura haysata waxaanay ka shaqaysataa magaalada jabuuti waxa ay u warantay wariyaha v o e da ah ee dalkaasi sagal siciid faarax
caafimaad waan qabnaa laakiin noloshii dhexdayadii reerkaygii xoog bay dee u- haa xood xoog bay u liidataa laakiin ciyaalkii baa meel fiican ii taagan Een, dee wixii maanta markaan dhaqdhaqaaq u sameynana dee ilaahay baa inaga wanaagsan laakiin no haddii aan dee halkaa ku sii joogo aan dee sii aniga odaygiiba isku dhacno nolol nooma taalo marka aniga odaygii nolosheedu inay kala lunto laakiin noloshii ciyaalka ayaan daba ordaynaa marka haddad jabuuti waad ka shaqaysaa odayga calacadu jooga ciyaalka isaga haya bal odayga dee booskii hooynimada muu buuxiya muxuu ka qabtaa guriga wuxuu ka qabtaa laxooxdii buu dubayaa shaahi buu u karinayaa kabahoodii buu diyaarinayaa Een, maxaan ku dhahday wuu quraacsiinayaa wuu u meydhayaa wuu u cadayayaa iskoolkii buu geynayaa meeshii markaa inta ay soo rawaxayaanna haddana dherigoodii buu karinayaa nadaafadoodii buu kasii shaqaynayaa intaa imanayaan wuu sii sugayaa Sayna- Aa, siduuna de caruurta ii tebi kadamba waxaan kur markay yimaadaan oo iskoolka ka yimaadaanna wuu seexin markuu seexiyo ayuu iska garab seexan wakaa adigu halkan maxaad ka samaysaa marka waxaan ka sameynayaa kolba xaafad bada dhar u meydhayaa ma aha markaan dharkaa maydho meel aan ku nasto ayaan hadhow tegi wakaa marka een, xaafadii imisaad ugu maydhaa dharka een, ma bil baad ku qaadataa ma yoon baad ku qaadataa imise xaafadood baad se u maydhaa waxaan bil anyuun ku qaataa wallaahi ma jirto aniga taayar baan imika nahay maaha runta markaan ka hadlo wax yoona un qaataa ma jirto laakiin afar meeloodan dharka maydho de meel baa ahaa bil baan ku qaataa meel aan yoon ka qaataa ma jirto xaafaddaa aan joogo aan dharka ka maydhayo unbaan aniga ilmihiiba maalintaa ku tirsannahay kadambo wixii dambana ilaahay iyo halkaan ku nasanin unbaan ku hagaajinay marka adaa reerkii oday ka ahoo waxaad halkan ka shaqaysaad u dirtaa calacaddi xaggaa ugu Ah, dee sa- waxaa keentay maaha duruuftii duruuftii waa keentay markaan odaygii soo dirno noloshiisii nama kaafinayso fursad badan ma helayo waxba dee magaaladii kuma qabo oo dee dhar ma mayri karayaanoo fursado badan ragga uma yaalaan dhar ma dee dhar ma maydhayaan noloshayadii baa dee qaliil meeshii ku noqotay markaan dee ka baqday maxaan ku dhahday awlaaddii inay iga dhimatay iga gaajootay Ay, waxaan ku idhi buurihii ay iga dhex gaajoodeen meel aan u galana aan waayey ayaan idhi dee bal anaa dharka xaafadaha u maydhiyey bal adigu ubadkii iska dhex fadhi bal hadda een, eh, nolosha calacaddi ka waran xaafaduhu maxay maxay quutaan hadda noloshooda waa sidee noloshoodu wallahi way iska dhib badan tahay xoog buu dhib badan tahay de nin aan maanta waxaan ku idhi aan kala lumin oon magaalada waxaan ku idhi qaarna ayna soo yaacin qaarna ayna awlaaddii haynin nolol uma biirayso ka waran eh, hooyada ciyaal haystee oday lahayn ama aabbaha hooyadii ka maqanta ama ka dhimatay hadday doonto ee reerkii hal qof yahay bal ka waran ka waran kuwa noloshooda ma joogi karaanba kuwaas kuwaasi xoog bay nooga sii daran yihiin runta markaan sheego xoog ayay de markaa ma joogi karaan meeshii ubadkoodbaa bilaa mustaqbal ku dhacaya iyagiibaa bilaa mustaqbal ah de meeshii cunto ay ka helayaan ay ku kaafinayaan carruurtooda ayay kusoo yaacayaan waa nin iyo ho- een, hooyo isqaba un waxa magaala meeshii jooga ahaan ninkii iyo hooyadiina ninkii hadduuna waxba camal haynin waa kan dee awlaaddii ku noqdee waxaan ku idhi aqalkii sidii jeelkoo kale ku jira
marka tusaale hadda eh, qoyskaagu imise qof baa ka kooban tihin aniga waxaan ka waxaanu nahay afar ciya- saddex ciyaalo iyo aniga odayga
marka xilligii raashinka la bixinayay een, eh, imisa idinku su-aalaysay qoyskiina waxaa nagu soo hagaagaysa eh, em, aduu sh- shan boqol oo nala siiyo oo calaa nafar shan boqol ah iyo kiilo sonkora iyo maxaan ku dhaha caagad saliid en, daasad saliida waxyaalaha yaryar un oo khafiif ah ee laydinma xisaabinayo qofkiiba intaabaa kusoo aaday ee waxaa faamil ahaan qoys ahaan baa laydin xisaabinaya haa qoys ahaan baa naloo xisaabiyaa qoys ahaankaan baan ku- intaan baan kusoo qaadanaa dee xaaska iyaga marka shantaa boqol ama haddaad eh, qofkii shan boqol markii la siiyo haddaad haddaad shan qof tihiin waa laba kun iyo shan boqol Een, waa wax ka yar labaatan dollar oo kale marka sideed dadku siday adu waxaa tiri "Waan magaaladan usoo baxo odayga baa guriga jooga anu magaaladan een, ka shaqeeya bil sidee baa layskugu dabari karaya markaad raashinka halkaa laga qaadanayo toddobaadna kuma noqonayo toddobaadna ma noqonayo marka de waa waxaana soo kala eriday annagiyo reerahayaga
sagal siciid faarax oo ayay ahayd oo joogta dalka jabuuti waxa ay waraysanaysay mid ka mid ah gabdhaha qaxootiga ku ah xeryaha qaxootiga ee dalkaasi ku yaala waxaanay ahayd khadar xasan oo biilka caruurteeda ah magaalada jabuuti uga raadsata halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan
markii laygu sahan tegay habla kuwa hukuumadaniima jacaylama dhimaasheekan lahashadeedii ugala leexday leexday dumarkaa markii laygu sahan tegay hablaha kuwa ukuuladani jacaylama dhibaasheeta lahashadeedii ugala leexday leexday dumarkaa maaiiledhamaaye nala soo dabaashiyo dabacaabulkii dhacay jigneedi oydey rugta inaala doortaa waayihiledhamaaye nala soo dabaashiyo dabacaabulkii dhacay Thank you. wadaagay noloshii Wadaagay noloshii
fanaanka cabdulqaadir jubba codkiisa intaas haddaan uga gudubno magaalada boosaaso waxaa lagu qabtay kulan sare loogu qaadayo tayada ururada bulshada ee gobolka bari kulankaasi waxaa ka soo qayb galay ururo ka dhisan gobolka bari yuusuf maxamuud yuusuf ayaa arrintani waxa uu ka waraystay guddoomiyaha dalladda dhallinyarada gobolka bari isaaq salaad maxamuud
ee tababarka aan magaalada boosaaso ku qabanay ee waxaan u qabanay ururada arrimaha bulshada ka shaqeeya ee magaalada boosaa gobolka bari guud ahaanba ee ho- ka howlgala ee ujeedkiisuna wuxuu ahaa maadaama dalladda dhallinyarada gobolka bari ay muddo ee dheer ay ka maqnayd ee booskeeduna uu bannaanaa doorkooduna uu uu daciifay ee kor u soo qaadno oo ku baraarujinno ururadii ee inay tayadoodu ee shaqadooda ay si u gudan lahaayeen aan wax badan aan uga taataabano ama wax badan aan ee, uga sheegno iyo sidoo kale xirfadooda shaqo in kor aan u qaadno intaas ujeedku ahaa dhallinyarada ka qaybgelayay ee, ma guddoomiyaasha ururada keliya ay ahaayeen mise dhallinyarada oo dhan bay ahaayeen ee, waxay isugu jireen ee, ururada ee, magaalada boosaaso ee gobolka bari ka jira oo qaar ahaan kuwa boosaaso joogay ee, xubno ay soo dirsadeen iyo xubno ka kala socday dhallinyarada guud ahaan ee gobolka bari maxaa xilligan kusoo beegay marka bays oran karnaa in dhallinyarada loo qabto ee tababar la xiriira ee koruqaadista dhallinyarada tayada ee ururadu ay leeyihiin ee wallaahi ee, dhallinyaradu waa lafdhabarta ee bulshada ee saad la socoto ee dhallinyaradu in ay xirfadoodu ay sarrayso in ay ay ku tababaran yihiin ee, qaabka shaqo oo looga baahan yahay inay yaqaaniin ee, wax badan bay ka saacidaysaa ee, shaqo inay qabtaaniin baaxad leh taya leh bay ka saacidaysaa ee, inahaas baa ee, muhiimadu tahay annagoo ogsoon in dhallinyaradu ay tahay awood qarsoon oo mudan in laga faa'iidaysto ayaan waxaan xoog u saaraynaa inaanu tusno ee, arrimahaas oo dhan iyo inay wax badan qaban karaaneen oo hadda ka qarsoon intaas way muhiimadda Ee, ee, qorshaha noogu muhiimsan hadda wuxuu yahay annaga annagoo nala doortay oo aan ee, waxba aanan cidna aanan aana taakula aanan ka helin baan waxaan bilownay shirar aan ku midaynayno dhallinyaradii aan ku xoojinayno ee, cududooda iyo midnimadooda iyo shaqadooda aan ku xoojinayno Ee, negasi waxaan u furnay oo aan ee, bilownay tababarkaas aad aragteen oo isna wax ka saacidaya ee, ee, waxa weeye ka saacidaya ee, horumarka ay samayn karaaneen in lagu tababaro Ee, qorshaha nooga degan wuxuu yahay ee, horta degmooyinka gobolka bari oo dhan waxaa noo qorshaysan inaan gaargaar u tagno ee, inta magaalada boosaaso ka baxsan aan tagno ee, soo dhisno wixii ka qabya ah wixii ka dhiman aanu ee, waxa weeye ee, u soo hoga tusalaaleyno Ee, waxaa noo dhiman ee, waxaa jira dalladda ururo lagu dhisay iyo ururo ka baxsan oo shaqeeya runtii oo aad u firfircoon Ee, waxaan rajaynaynaa inaan saacidno iyaga ruuxooda oo aanan ee, aysan ahaan kuwa dalada ku jira inaan ee, tababarada iyo saacidaada aan ee, aan ee, ku koobno annaga ururadu waxay noo ahayeen baarlamaanis na doortay laakiin waxaan matelnaa dhallinyarada guud ahaan gobolka bari oo dhan waan guddoon u nahay waxaan rajaynaynaa qorshayaal ee, waaweyn oo aan ee, kulligoodba ee, waxa weeye ee, anfacaya ee, midnimadoodana xoojinaya ba hadda noo diyaarsan qorshayaashaas waxaa ka mid ah ee, shirweyne dhallinyarada guud oo dhallinyarada gobolka bari aan u qaban doono baa jiri doona insha allahu tacaala aan rajaynayno bacda sonqaad rabadaan kadib inaan abaabulno ee, oo aanu afkaartooda iyo iyaga ruuxooda baan rabnaa qorshayaasha lagu midayn karo inaan ka helno Ee, in badan oo haldoora oo naga aqoon badan baa jira naga maqan waanana u matalno marka waxaan rabnaa inaan afkaartooda ka dhexelno iyaga marka aad ba umahadsan tahay qorshayaashaasna insha allah markii waqtigooda la gaaro waan rajaynaynaa inaan ee, ee, soo bandhigno muxuu ka bedeli karaa bays oran karnaa tababarkan tababaradii hore ee tayadooda dhallinyarada ay horey u qabeen aad iyo aad wax badan buu ka bedeli karaa Ee, marka loo fiiriyo waaqaca hadda la joogo ee, waqtiga hadda la joogo iyo waqtiyadii hore oo la joogay ee, isku mid ma ahayn marka la fiiriyo teknolojiyadda wax walba hadda ee, way horumarayaan Ee, marka waxay u baahan nahay casri walba tababar ku filan la jaan qaadi kara in mar walba oo abdeyda in dhallinyarada la siiyo waa waxay ka saacidaysaa ee, ee, horusocodkooda ayay iska saacidaysaa tababarkan marka macalimiin ee, u gaaraa bixinayay dalladda dhallinyarada gobolka bari mise waxaa bixinayay ee, khubro kale oo arrimahaasi ku xeldheer sida ee, dhallinyarada ka shaqeeya hay-adaha ama inji-ooyada oo kale aada iyo aad waxaa jira ee, macalimiin iyo dadka hadda aad sheegtay oo khibradda u leh iyagoo kasoo shaqeeyey labadaba annaga waa noo waa waxa weeye waa waa muhiim bay noo yihiin inay arrintaa nagala qayb qaataan waana noo diyaar hadda tababarkii ugu horreeyey oo kale nin macalin aan qabtay arrimaha bulshada oo kale ama hay-adaha oo kale ee kasoo shaqeeyey sidoo kalena ee, macalin jaamacadeed ah oo xirfad u leh ee, waayo aragnimo u leh aqoonna u leh kuwo badan oo kale baana jira oo hadda aan rajaynayno inay mid walba markuu ku habboon yahay aanu hawshias aan uu noo qaban doono insha allah Ee, muhiimadda iyada guud waxay tahay ee, in la raadiyo cid walba oo khibrad leh ee, cid walba oo laga faa'iidaysan karo ee, khibradooda iyo maskaxdooda Ee, aanan anagu raadino oo guryaha lagu qarqaraaco oo aanu waxa weye u yeerno oo aan waxa weeye ee, aan ee, u diyaarino in ay dhallinyaradii ka faa'iidaysataan anaguna aan diyaarino dhallinyaradii ka faa'iidaysan lahayd si dhallinyarada horumarkooda iyo horukacooda iyo wada socodkooda iyo midnimadoodaba u xo- u xooganaado marka inahaas weeye ujeedka guud oo aan annagu hadda aan rajaynayno inaan tababaradaas aan hadda bilownay in uu ka miro dhalin doono Ee, waxaa jiri doona tababaro badan oo soo socda oo inoo xegi doona Eh, tababaradaasi waxaan rajaynayaa eh, mid walba xilliga munaasabka ku yahay iyo weliba waxa uu munaasabku mawduuca munaasabku yahayba inaan usoo diyaarino iyo ciddii markaa qaban lahaydba anagoo cidna aanan sugayn aan sugayn cid naga caawinta haddii aan helno cid naga caawintana wa- dee waa alxamdulilah haddii kalena waxaan rajaynaya inaan isku tiirsanaano boqolkiiba boqol
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha dalladda dhallinyarada gobolka bari isxaaq salaad maxamuud waxa uu waramayay waryaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf haatanna waa xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada wararkani cayaaraha aan ku bilowna kulamo ka tirsan qaar ka mid a horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray haddii aan ku horeyno horyaalka seraaaga kooxda inter milan ayaa xalay barbaro hal iyo hal ah la gashay kooxda torino barbarahaasi ayaa inter milan ku keenay inay ka fogaadaan soo qabashada kooxda ac milan oo horyaalka hogaaminaysa inter milan ayaana hadda waxaa laga sarreeyaa ilaa iyo afar dhibic iyagoo kulan baaqi ah sii haysta kooxda napoli waxa ay labyo hal uga badisay kooxda verona napoli ayaa ku jirta kaalinta labaad ee kala horeynta horyaalka siraaga saddex dhibic ay ka sarreeyaan kooxda horyaalka hogaaminaysa ac milan kooxda atlanta barbaro hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen kooxda genoa uduneysa iyo roma hal iyo hal ay ku kala baxeen halka fiorentina ay gool iyo waxba uga badisay kooxda bolonya hal kulan oo ka tirsan horyaalka siraaga oo la ciyaaray kulamadiisii sagaaliyo labaatanaad ayaa maanta la ciyaarayaa kaas oo u dhexeeya kooxaha lazio iyo venezia dhinaca ay dalka ingiriiskana kulamo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa xalay la ciyaaray kaas oo ay hogaaminayso kooxda manchester city kulamadii xalay la ciyaaray waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeya kooxaha arsenal iyo leicester city kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda arsenal waxa ay labiyo eber ku garaacday kooxda leicester oo garoonkooda ay ku martigeliyeen wolfis waxa ay hal iyo eber uga badiyeen kooxda everton halka kooxda watford oo u martisay kooxda southampton ay labiyi hal uga badisay kooxda chelsea oo waayadan uu xaalka ku xun yahayna waxa ay hal iyo eber uga badiyeen kooxda newcastle united kooxda chelsea ayaa waxaa ku furan qalalaaso dhinaca dhaqaalaha ah tan iyo intii xanibaada lagu soo rogay wakiilaha kooxdaasi ee u dhashay dalka ruushka roman abramovich oo la xiriirinayo inuu ka mid yahay ganacsatada sida aadka ugu dhow madaxweynaha ruushka valadimir putin kaas oo weerar ku ah dalka ukraine kooxda westeham waxa ay labi hal uga badiyeen kooxda kale ee astonvilla hal kulan oo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa caawa la ciyaari doonaa waxaana u dhexeeya kooxaha manchester city iyo crystal palace manchester city oo horyaalka hogaaminaysa ayaa waxaa kusoo dhowaatay kooxda liverpool oo maalin ka hor badisay haddii manchester city caawa ay badiso waxa ay mar kale hogaanka ku qaban doontaa ilaa iyo lix dhibic dhinaca iyo dalka sbeinna kulamo ka tirsan horyaalka laliga ayaa xalay la ciyaaray iyadoo hal kulanna caawa la ciyaari doono haddii aan ku horeyno kooxda barcelona ayaa afri eber ku garaacday kooxda asusuna barcelona ayaa u muuqata mid dib usoo kabanaysa waxaana ay ku jiraan kaalinta saddexaad ee kala horeynta horyaalka laliga oo ay hogaankiisa hayso kooxda real madrid real batis oo gurigeeda joogtana waxay hal iyo eber uga badiyeen kooxda atlantica club getafi valencia oo wada ciyaare eber iyo eber ay ku kala baxeen rayo volcano iyo sevilla hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen halka real sociedad ay gool iyo waxba uga badisay kooxda kale ee alves hal kulan oo ka tirsan horyaalka laliga ayaa caawa la ciyaari doonaa kaasoo u dhexeeya kooxaha real mayorka iyo real madrid horyaalka laliga oo la ciyaaray ilaa iyo kulamadii sideed iyo labaatanaad ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda real madrid waxaana ay toddoba dhibici ka sarreysaa kooxda sevilla oo hal kulan sii horumarsatay sidoo kale waxaa kaalinta saddexaad ku jirta kooxda barcelona real madrid ayna kor u fiirinaysaa oo ka sarreysa ilaa iyo labiiyo toban dhibic wararkeennii cayaarahana waa nageynta
cabdulqaadir maxamed mursal iyo wararkii dhinaca cayaaraha ayaan intaasi ku dhaafaynaa mar kale ayaa waxaan dib ugu noqonaynaa heesaha aanu idiin hayno maanta
jacaylow oo dhaariinu dile been baanu haysta
bishay sidatahay aniga iyo geerlula iskumana soo bixin sabriradeydii iyo bidaashadeedii bundraayarte beradu weyn ku taale iyo loota guudkood bartankeeda maaray
codka fanaanka xasan aadan samatar ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaysay caashi ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayno waxaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo